magaalada buuna ee xigta waqooyiga ismaamulka wajeer waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu da'da weyn ismaamulka wajeer waxa ayna jirsatay boqol sano tan iyo markii xorriyadda uu helay dalkani kenya waxay shacabka halkaasi ku nool ku jireen mugdi idoo aysan koronto helin mas-uuliyiin tiro badanna ay soo martay halkaasi shacabka waqooyiga wajeer gaar ahaan buuna waxa ay inta badan adeegsan jireen matorada yaryar ee shidaalka loo adeegsado halka kuway danta yarnaha qaarkoodu aysanba helaynin koronto halka meelaha qaarna laga adeegsanayo soolarada ay cadceedda ku shaqeeyaan xildhibaanka waqooyiga wajeer ayaa waxa uu juhdi badani geliyey sidii ballan uu xilligii doorashada uu qaaday ee ahayd in shacabka halkaasi ku dhaqan mugdiga ay ka baxaan waxa uu ballantii ku oofiyey muddo ka yar sannad isagoo halkaasi gaarsiiyey xarunta qubadda korontada ee loo yaqaano k b l c halka sidoo kalena shacabka halkaasi ku dhaqan ay aad ugu mahadiyeen sida xildhibaanka muddada gaabani uu ugu oofiyey ballantii uu hore u qaaday
xasan mariid maxamed konton sano waxaan joogaa maalinkii dhashay dhexdooda waxaan u joogaa buuno maalintaas inta dhexdooda imbi un baan soo dhibsaynay magaalada horumar ma leheen nal ma leheen biyo qabow hor lagama cabbin laakiin hadda hal sano gudaheeda magaalada waxay noqotay magaalo dhistirig u dhekanta ayay noqotay magaalo satiimar leh maadaama weli ay magaalada dhinacoona xooga u as weli geedaha ay ka dhiman yihiin magaalada sidii u badan tahay hadda waa isqaadatay magaalo satiimar hay noqotay magaalo dhistirig hay noqotay waxaanu mahad celinaa dowladda u d a weligayna biyo qabow ma helin saan biyahaanu cabaynaanu cabayn hadda toonsis aan ka qaadnay alxamdu alshukru stiimarka maasha allah zamaani soola iyo wax baan daba ordi jirnay alxamdu alshukru hadda aadaanu mahad celinaynaa ibraahim cabdisaney waa ku mahadsanta aadan xasan cabdi oo ku magac dheer aadan jiis markaan faa'iido weyn yaan helnay intaa dawladda ay soo gashay waxaan helnay biyo qabow oon weligayna cabbin nal oon weligaynaba aan shidanin buunaan ku salaysana hadda yaan helnay waa mahaddo oos ibraahim cabsanay keeni laayt waa qabnaa biyo qabow alxamdulilaah guryaha dhammaalsatiimaraa nooga jiro biyo waa helna baraf alxamdulilaah ilaahaan ku mahadinaynaa ku shukrinaynaa ibraahim cabsanayaan ku mahadinaynaa ganacsiga oo inta badani korontada kaalin weyn ay ka qaadato ayaa waxa ay dadka buuno adeegsan jireen motoorada shidaalka ku shaqeeya halka meelaha qaarna laga adeegsanayay soolarada cadceedda waxaa hadda ganacsatadu ay adeegsanayaan koronto iyadoo buuno aan muddo biyo aad u qabow laga helin xilligan shacabku ay adeegsanayaan biyaha qabow dukaanaan ku gadnaa magaalada buuno zamaali waxaan isticmaali jirnay jireeto maalintii waxaa naga bixi jirtay qarash laba kun hadda saan setimer u helnay waxaan gelinaa lacag oo dhan adi boqol shilin weeg camal waan isticmaalnaa biiqobo waan cabnaa gudoomiye xaafadeedka ama jiifka buuna ayaa ka hadlay korontada baahida ay u qabeen shacabka waxa uuna u mahadceliyey xildhibaanka waqooyiga ismaamulka wajeer
annaga hadda alxamdulilah mahad ayaan ilaahay u celinaynaa allihii maaragtay nasiiya korontada maxaa yeelay koronto la-aan waxaan ahayn boqol sano ayaan koronto la-aan joognay marka ilaahay mahaddiisa haddana alxamdulilah magaalada koronto ay leedahay hadda adduweynihii yaan la haysanaa sidaa daraaddeed marka ilaahay baa mahad u celinaynaa mahadda labaadna waxaa iskale mudane ibraahim cabdisaney isaga dadaalkiisa intay dhiman maaragtay dadaalkiisaan ku helnay isagana mahad ayuu leeyahay maxaa yeelay embi la-aan wax soconaa ma laha marka waa noo dadaalay ilaahay kheyr ha siiye korontadii alxamdulilah hadda waa haysanaa dadkii un baan ka midnahay hadda alxamdulilah oo kenyada caadiga marka annagana hadda alxamdulilah magaalada biyo qabow ay leedahay nalkii baan isticmaalaynaa welding iyo wax walbaan ku isticmaalaynaa hadda waxaan rajaynaynaa in maaragtay horumar aan gaari doono si kastaba ha noqotee tani waxaay ku soo aadaysaa xilli xildhibaanka waqooyiga wajeer baraha bulshada uu ku soo qorayay dadaalada uu ku bixinaya sida magaalada wajeer koronto la-aanta baahsan ee muddada ka jirtay ay kaga bixi lahayd halka waqooyiga wajeer xilligan buunana ay noqotay magaalo wada iftiimayso cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ista ismaamulka wajeer